asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee haddii rabbi idmahayo aynu ku soo qaadanno sheekooyin fara badan oo haddii eeba idmahayo kala socda ama isla socda ama isku socda ama kala sirgaxan sheekooyinkaasoo kolba qaab hor leh ku imaanaya sheekadanna waa sheeko ka mid a sheekooyinka casriga ah sheekooyinka casriga ah waxa weeye waayahan dambe waxaynu aragnay in hebel baa waxbarasho aaday oo hebel baa jaamacad dhigrii qaatay oo master buu sameeyey oo brofeysuu marahayaa oo waynu maqalnay laakiin wax hor leh oo ay unkaan ama waxyaalo ay qabtaan mayna arag xafiis ay xoogaa musuq maasuqa ka aruursadaan waynu aragnay ama siyaasad ay musuq maasuq ku raadiyaan iyo qabyaalad aragnay laakiin maynaan arag caqli intaa ka madax bannaan dawo waan aragnay ay dadka ku duraan dhakhaatiirta xitaa dawadaasoo ah mid kambani soo samaystay saliingaha kambani soo sameeyey sarirta uu soo sameeyey ilkaha midda lagu qoro uu kambanigu soo sameeyey waxoo dhan isku soo wada dar waxaanoo dhan kambani baa soo samaystay wixii kambanigu lahaa nimanku inay suuq geliyaan waan aragnay laakiin wax iyagu ay soo saaraan ama dawo ha ahaato ama agab ha ahaatee ma hayno aqoontii marka maxay noqotay aqoontii waxay noqotay mid kambeniyo shisheeye loogu shaqeeyo sideedaba taasun bay u ekaatay waxa weeye marka nin baa wiil wuxuu u dirsaday meelahaas wiilkii baa in badan wax soo baranhayay waa dambe ayuu u imaaday wixii maaragtay yidhi b h d baan wataa iyo wax noocaas markaasaa haye gurigu imaaday markuu guriga imaaday baa islaantii yaa xabad digaag u qashay waa wiilkii aabihi markii digaaggii lasoo keriye lasoo dhigay yaa wiilkii odaygii wuxuu ku yidhi aabbo maxaad soo baratay markaasuu yidhi aabbo waxaan soo bartay falsafad markaasuu yidhi falsafadda maxay tahay falsafad maxaa la dhahaa bal iiga sheekee suu yidhi falsafadda miya haa falsafadda aabba waxaa weeye xabaddan digaagtaasoo maartee la keriyey ee meesha saaran suy haa si iyadaan laba kaaga dhigahaya xabadda digaagta ah ee la keriyey ee meesha saaran ayaan labo kaaga dhigahayaabiy waa cilmiga noocaasa markaasuu yidhi haye oo labaad hadda ka dhigi suyo labaan ka dhigi suu saxankii ay saarayd digaagtii intuu saa u qaatay yu ayr la jeestay xaggaasu la maro wuxuu yidhi aabbo samee bal midda kalena adigu cun midda laba ka dhigo middan anaa qaatay adigu midda aad samayn doonteed labada kaga dhigtay cun buu yidhi aad u fiirso aabbo sameeyo bal laba ka dhigo tan anaa la jeestay midda labaad adigu cun waa cilmi dee tus oo itaabsi ah oo aan leexleex iyo muran iyo huuhaa iyo xaggee la geeyey iyo see weeye iyo wiilkii yaraa ee jaamacad baan ka soo baxo falsafad baan bartay ah afkalaqaad baa ka soo hadhay ilaahu maxaa kaa yeedhsiiyey xabaddan digaagta ee saaran saxaanka yaan laba ka dhigi haddaad laba ka dhigaysaa lays ka dhigo oo middacada cun tan anaan la jeestay saasaa lagu yidhi waa dhibka aqoonyahankeennan ee ugaadha aheen waxba haynin haysta ma ogta waxyaalaha laga dhaadhiciyey ee la yidhi saasaad yeeli kartaa la yidhi weeye ee uusan weli wax daraasaadaho dheer uusan ku samaynin waana qayb ka mid a aragti gaabnida iyo maskiinnimada iyo qaybaheeda kala duwan ayaan dhihi karnaa sababtoo ah dee marka aad leedahay cilmi noocaasoo kale inta aad ku doodaysaad leedahay waxaanaan laba ka dhigaya waa inaad ku dhaqaaqi karto oo aad falsafad aad kaga dhigto oo durba xabadda digaagta odaygu la jeestay mooye midaada kale inta aad dhinac kale ula jeesan karto waa inaad la imaan karto laakiin isagoon middii iyada ahayd awoodi ayuu yidhi aabe digaagta anaan laba ka dhigayo intuu la jeestiyo adigu midaada samayso oo oo cun tan anaa la jeestay odayaasuna wuxuu ahaa oday cajiib ah oo maaragtay laftiisu falsafad kale mahmaahda maantaen kusoo qaadanayna xubinteena murtada maanta idamka iibe waxaa la yidhi dhaan dabangaale dhoomo looma rarto dhaan dabangaale dhooma looma rarto